walaal markii hore waxaan joogi jir miami marka miami in badan ku xirnaa adi georgia la geeyey haddana miami lagu soo lakin marka u dambeysa miami a lagu soo qaaday meelo badan ay soo mariyaan marka maxay ahayd sababta lagugu diiday inaad dalkan ku noolaato maraykanka maxay kuu sheegeen inay ku dib kuugu celinayaan taas horta jaajka mar hore ay xukumay in waddankana laga celiyo waa badneen dhalinyaro badan ahayn qof kastana kiiskiisa ku dagaalamayay kiiskana dee markuu dhamaado ama qofka waxaa la siiyaa wax order removal dhaho oo waddanka in laga celiyo marka qofka saddex bilood markay haayaan way sii dayn jireen usan haye marka saddexdii bilood waa dhamaystay ka badanaa dhamaystay waxay sii daayana maana arag marka raggii aasna waxay dhaheen de waxaa ku celinaya safiirkaada ku celinaya safaaradii baa ku rabta waddankaadii baa kuu baahan marka niyo hadduu dee waddankaadi yidhahda maanta kuma celinayno lagu sii da lagu sii daynayna laakiin hadda safiirkiiyaa meesha taagan oo lehba anagaa ku celinayna anagaana kuu baahan marka goormaa maraykanka soo gasha adiga maraykanka waxaa soo galay two thousand sixteenki bishii koobaad marka ilaa intaas ma xabsiyaa ku jirta
marka intii damba waxaaba ku jira xabsi oo criminal aan ku jira markii hore xabsi caadi isaga jir jiro oo detention ah dee intii dambana waxaan ku jira xabsi oo dee criminal ah haye marka adiga ma xaakim yaa ku xukumay hay jaaj qofka markuu markuu horeysu meesha gala interview aa laga qaadaa interviewka marka laga qaado hadduu interview ku baasana maxkamaddaa loo gudbiya haddii kalena halkaasa laga soo celiyaa usan haye marka interviewga oo ku baasay maxkamadayaa maray maxkamadda u dambeysa waxaa lagu siiyey marka order removal waddanka in laga celiyo marka ma kuu sheegeen sababta bay sabab ma jirto de maadaama sabab wax lama jiro waagii hore oo soomaalida saas saasun bay iska ahayd two thousand eightki ninekii tenkii ilaa iyo waktigaas oo dhan xilligu cabdirashiid calan shabaag safaaradda haye oo kale qofka marka la siiyo order removalka ama dhinaadka waxa loo yaqaanaba waxaa la siin jiray oon saddex bilood a hayn jireen kadibna banaanka dhigi jira waxay dhigi jire or maraykan isaga noolow qof la celiyo muuna jirin hadda meeqa ahaydeen maanta kooxdiina muqdisho ka deg laga dejiyey meeqa ahaydeen conton
haye maxay isugu jireen contonkaas wallahi contonka waxay isugu jireen adi dhowr iyo labaatan maxay ahayn dadka aniga soo gala oo borderka isku soo dhiibay iyo inta kale oo dad meesha adi waxoogaa joogay
dadka hadda tusaale ahaan adinkoo kale waxaa ahaydeen dad dacwadahoodii la diiday oo dawladda ku qanci weysay dadka kale maxay ahaayeen idinla socdeen dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laabtay dad sumilkooda isdagaaleen dad daraagis wax lagu qabtay dadka dad noocaas isugu jireen marka ma dad kalea idinla socday oo dalal kale u dhashay mase kontonkiinaba soomaaliya ahaydeen adi markii hore laba kenyaati nala socday labada kenyaati waxaana looga reebay kenyana looga reebay bal waxaa nooga sheegtaa si dadkuna u fahmaan safarkaaga ah maraykanka kusoo gashay sidee buu ahaa xaggee ka timid markii hore markii hore soomaaliya ka tegey waxaan qaatay fiisa oo braziila braziila ka tegey braziil markaan ka tegay ilan fiisa watay sideed kun igaga gatay inta kale waxaan ku maray bayro waxaa ku galay lug gaari baan ku maray base adi ilaa waxaa ku socday ecuador ecuadorna sidoo kale gaari aan uga baxay bas colombia bas aan ku galay oo aan uga baxay marka colombia marka laga baxa waxaa la maraa baddaa la maraa doonaba halkaas ka raacnay doonti markaan ka raacnay waxaa ku degnay banama jangalkeeda meel duuro hawd ah marka halkaasaan toddoba beri ka laweynaynay dhul jangal oo hawd ah
marka ma ma koox kooxa u socotiin mase qof qofa ahaydeen
maya koox kooxa adi shan lix toddoba sideed sagaal hadba intii waddada isku aragtay iskii raacdaa marka ma dad waddada yaqaano oo muqalasiinaha idin wada mise dad iskood u socda ahaydeen oo iyaga isticmaalaya jihooyin
may jankalkaas marka la gaaray horta dadku waxay isugu xiriin dad mukhalas qaato lacagtooda wata laakiin markaas anaga lacagta anaga isticmaalayna lacagtaada meelkas ku marinayso waayo qof keligiis wadda ma mari karo meesha mataqaana afna mataqaana dadka isbanisha ku hadlaan marka waa inay lacagtaada un ku wado
marka qofaa lacag siinaysaan qofkaasaa idin wadaayo idin geynaya maraykan ha waddan kasta markaa gallo mukhalasa kaa qaada lacagtiisa siinaysa laba kun oo doolar saddex kun oo doolar mukhalaska waddan kasta wuxuu kaa cunaa saddex kun afar kun oo kaa cunaa marka lacagtaada waxay ku tahay documenti marka lagu qabto boolisku qabto ma ku baaranayaan ama waxay kule ma ku baaranaa mise waxaa waaye waxaana siinaysaa wax isbahana marka waxay ku weydiisaa waa inaad siisaa adoo mukhalaskii kula socdo markii aad maraykan soo gashay meeqa lacag ahay kuugu kacday inaad maraykan timaado
sideed iyo labaatan kun ay u kacday
hadda muqdishoa ku noqotay muxuu yahay qorshahaaga
qorshayga muxuu yahay o meel aan ka bilaabma aye asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga ha walaal waxaa la yidhahaa salmaan maxamed cala la yidhaha walaal haye salmaan waxaa nooga warantaa bal sidii safarkaaga iyo soo gelitaankaaga maraykanka marka hore uu ku yimid
walaa horta maraykanka waxaa soo galay labadii kun iyo shan iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad haye marka interview baa laiga qaaday adigu interviewgu waan ku baasay maxkamad baan ayaan waxaan aaday labada kun iyo lix iyo tobanka bishii sideedaad baan ayaan maxkamadda tegay
marka inta u dhexaysa marka dacwada aad ku baastay iyo marka aad maxkamadda tagtay xaggee ku sugnayd oo aad joogtay
waxaan waxaan joogay markii hore texas baan ayaan ayaan kasoo galay kadib markii dambena january two thousand sixteenka ayaa layga soo transferay afar iyo tobankeedii georgia lay keenay georgian marka aan ku dhacay kuna dhamaystay kiiskaygii marka intaas banaankaa joogto ma ahayn qof xabsi ku jira maya xabsigaan xabsigaan ku jirin mar laba banaanka banaanka maan aadin bal waxaa nooga warantaa safarkii maraykan aad ku timid xaggee kasoo bilowday sideese maraykan ku timid
walaal isku mid baan ahayn brazil baan ayaan soo marnay ecuador beyru dhulkaasaan soo marnay sidaas midu kugu sheegay haye marka ma isku lacag intaa la eg oo ilaa sida hadda uu sheegay sideed iyo labaatan kun ma lacag intaa la egaa kaaga baxday safarkaaga maraykanka mise ka badan walaal aniga safarka walaal soddon kun oo dollarba ayaa ayaa ayaa igaga baxday dhowr jeer baa la xidhay oo meelahan laatiinka laygu xidhay laiga sii daayay
tusaale ahaan hadda marka xamar laydinku celiyo ma lacag laydin siiyaa jirta
may shilin nalama siin walaal wax allaale wax nala siiyey ma jiraan criminal baaba ayaa nagala dhigay diyaaradda waxaa nala saaraa berigi hore waxaa raaci jiray ice immigrationka ayaa raaci jiray laakiin annaga hadda waxaa nala socday militarigii maraykanka ayaa nala socday samiir waa la dilay saddex nin baa ayaa xalay dilay annaga waan xixidnay maan waxba allaale waxaan ka qaban karan ka qaban karayna ma jirin suuliga haddii lagu geynayo laad baa lagula dhacaya dhirbaxa lagula dhacaya haddaan aniyo maxadsi noogu dilaysaan taswiirkiina wuxuu yidhi dadkani waa dad kriminaala iska ilaaliya buu yidhi qof walbana gacan adag waa inaad waa inaad ku qabataan wallahi been kuma sheegayo mana qof weyn baan ahay mana cambaaraynayo waa xaqiiqo weeyaan tafarurta imika tafarurta ayaa ayaa nabar kaga yaalla marka walaal waxa weeye dhibaatada xataa waxaa noogu daran dadkii maxkamadaha joogay ayuu utagaya wuxuu leeyahay ha la soo rida si aan u celiyo isagoo oo shilinka eegaya ma garan